warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararkan idinkugu hayna waxaa ka mid ah wasaaradda caafimaadka ee dalka ulaac ka muujinaysa xaaladaha covid sagaal iyo toban ee dalka kusii kordhaya xildhibaanka bariga embakaasi oo aan lagu cadayn inuu isku dayey dil nin d j ahaa iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo khudbad ka jeediyey shirka madasha aragti wadaagga soomaaliyeed ee heritage ee ka socota magaalada jabuuti subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi waa qaar ka mid a qodobada ugu waaweyn wararkayaga waa subaxnimo arbaca taariikhdan ay ku beeganta shan iyo tobanka bisha labiyo tobnaad labada kun iyo labaatan iyo kow qodobadaasi aa maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan kusoo dhawaada wasaaradda caafimaadka ee dalkani kenya ayaa walaac ka muujineysa koror ay sheegtay in uu ku yimid kiisaska cudurka covid sagaal iyo toban sida maalinlaha ah gudaha wadanka looga diwaan geliyo tani ayaa imaaneysa iyadoo qaar ka mid ah wadamada caalamka ay la tacaalayaan nooca cusub ee corona ee loo yaqaano omicron inkasta oo faracan cusub aan weli gudaha kenya laga xaqiijin sihayaha xilka agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dalka doctor badriga moot ayaa waxaa laga soo xigtay in isqaadsiinta covid sagaal iyo toban ay gaartay boqolkiiba kow iyo toban dhibic shan waxa uu xusay in toddobaadkii ugu dambeeyey ay kiisaska kordheen intii u dhexaysay boqolkiiba hal ilaa iyo lix dhibic shan shalay ayay ahayd markii ay wasaaradda caafimaadka ee dalka shaacisay xaalado cusub oo covid sagaal iyo toban oo gaaraya saddex boqol soddon iyo kow tirada guud ee kiisaska cudurka ee ilaa iyo hadda laga diwaan geliyay gudaha dalkani kenya ayaa gaaraysa laba boqol konton iyo lix kun sideed boqol shan iyo toban qof waxaa xanuunka ka caafimaaday laba boqol afartan iyo sideed kun sideed boqol iyo afar qof oo bukaan ah halka dhimashada guud ee ka dhalatay covid-kana ay gaarayso shan kun saddex boqol afartan iyo sagaal doctor amood ayaa waxa uu tilmaamay inay suuragal tahay in dowladda ay dib u eegis ku sameysay tallaabooyinkii ay ku xakameyneyso faafitaanka caabuqa corona waxa uu dadweynaha kula teliyey in ay si buuxda ugu hogaamsamaan amarada dowladda ay soo saartay oo ay ka mid yihiin kala fogaanshaha isticmaalka afxirka iyo sidoo kale gacmo dhaqashada si joogto ah si-aayaha xilka agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dalka ayaa waxa uu dhanka kalena dhammaan kenyaanka ku booriyey inay qaataan tallaalka ka dhanka cudurka covid sagaal iyo toban maxkamad ku taala magaalada ta nairobi ayaa waxa ay shalay mudanaha laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka bariga embakasi oo loo yaqaano baabawino ay ku weysay dembi ah in uu bishii koowaad ee sanadkii hore isku dayey in uu dilo nin lagu magacaabo felix orenda oo d j obolbe loo yaqaano tani ayaa timid kadib markii dhibanaha oo isagu matalaya qareenkiisa uu maxkamadda ku wargeliyey in uusan jeclayn in dacwadan ay sii socoto garsooraha ayaa sheegay in kastaoo aynan maxkamadu qeyb ka ahayn wadaxaajoodka haddana in xildhibaanka uu ogolaaday in uu guto waajibaadka ka saarnaa daryeelka shaqsiga lagu eedeeyey in uu isagu toogtay labada dhinac ayaa waxa ay dacwadooda ka dhexaysay iyaga oo isku afgartay in ay qaab maxkamadda ka baxsan ay ku xaliyaan kiiskan hase ahaatee xildhibaanka ayaa bishii koowaad ee sanadkan waa sanadka dambe waxaa lagu soo oogi doonaa dacwad ah in isaga oo hubsata uu u dhaqmay si aan habboonayn taasina ay halis gelisay nolosha mid ka mid ah muwaadiniinta dalka oo xilligaasi goobtaasi kula sugnaa
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeya ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa ku sugan dalka jabuuti waxaana uu sheegay isaga oo ka hadlayay munaasabad halkaasi ka dhacday inuu tixgelin doono wixii dan soomaali ah oo kasoo baxa shirka madasha aragti wadaagga ee machadka heritage ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa tilmaamay inay muhiimad leedahay islamarkaana ay mudan tahay in la qaato talooyinka shacabka soomaaliyeed waxaana uu ku baaqay in la iscafiyo horena loo socdo si loo hagaajiyo dowladnimada dalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dalku galay doorasho xor iyo xalaal ah inkastoo ay jiraan cabashooyin badan oo kasoo noqday doorashooyinkii la qabtay ee maxadka heritage ee lagu qabtay dalkan jabuuti magaala madaxdiisa jabuuti hambalya ayaa idin leeyahay sanad guuridii sagaalaad dhammaan kasoo qaybgalayaasha kulankan qiimaha leh ee laisku dhaafsanayey fikradaha aaraada kala duwan iyo isasixitaanka shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin fikirkiinana waa dhegaysanaynaa commentigiinana waa dhegaysanaynaa waxaa halkan ka soo baxana anigoo ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya wixii faa'iido leh waad igu ogtihiin inaan ka qaato hadduu alla subxaana wa tacaala idmo sidoo kale waxaan rabaa cawada inta halkan fadhida oo soomaalida ah iyo inta maqanba in laiscafiyo horena loo socdo dalkana uu galo doorasho xor iyo xalaal ah hadduu alla subxaana wa tacaala idmo waxaan kaloo rabaa halkan caawa inaan uga mahad celiyo dowladda iyo shacabkan walaalaha nahay ee jabuuti iyo madaxweynahooda qaaliga ah madaxweyne ismaaciil cumar geelle runtii madaxweyne ismaaciil cumar geelle maahan keliya madaxweynaha dowladda jabuuti waa aabbaha shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan qofkaanan bini aadanka u mahad celin alla uma mahad celiyo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha jabuuti madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo dowladda aan maanta maanta haysanno ee soomaaliyeed oo u yahay aasaasihii dowladda soomaaliyeed ee maanta aynu haysanno marka waa uga mahad celinayaa madaxweynaha
ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa waxaa la filayaa in maanta uu soo xiro shirweynaha aragti wadaagga ummadda soomaaliyeed ee macadka heritage kaas oo ka socda caasimada jamhuuriyadda jabuuti wararka aan ka helayno deegaanka ceeldheere ee gobolka galgaduud bartamaha soomaaliya ayaa sheegaya in xubno ka tirsan ururka al-shabaab ay la wareegeen deegaankaasi oo magaalada dhuusmareeb u jira soddon kilomitir saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ayaa sheegay in al-shabaab ay gudaha u galeen deegaanka islamarkaana ay burburiyeen xarumihii maamulka iyo ciidanka ee ku yaalay ceeldheere kadib markii ay qaraxyo ku xireen ma jirin wax iska horimaad ah oo deegaanka ka dhacay sida uu warbaahinta gudaha soomaaliya u sheegay mid ka mid a dadka deegaanka wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudugna waxay sheegayeen in halkaasi ay diyaargaroow ka wadaan ciidamada maamulka iyo kuwa dowladda dhexe ee halkaa ku sugan oo ayagu isku dayaya inay mar kale dib ula wareegaan deegaanka ceeldheere ee duleedka magaalada dhuusamareeb halkaasi oo al-shabaab ay gacanta ku dhigeen dowladda hoose ee xamarna waxa ay howlgal burburin ah dhismooyinka sharci darada ah ka sameysay magaalada muqdisho howlgalka burburinta dhismooyinka sharci darada ee laga dhisay hareeraha wadooyinka ayaa laga fuliyey degmada kaaraan iyadoo howlgalkaasi uu goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya cumar maxamuud maxamed cumar filish burburintan ayaa waxaa laga fuliyay inta u dhexaysa isgoyska jiirada ilaa iyo xaawo casir iyadoo sidoo kalena ay noqonayso mid sii soconayo oo la filayo in lagu dhaqangeliyo amarka duqa magaalada muqdisho ee ku aadanaa in marnabo aan la aqbali doonin goobaha sida sharci darada ah looga dhisay hareeraha wadooyinka sida dowladda hoose ee xamar ay sheegtay afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax cumar waa saalax xasan cumar oo howlgalka kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in uu howlgalkan ka qeyb yahay howlgallada isdaba joogga ah ee gobolka banaadir laga fulinayo kuwaasi oo qeyb ka ah sugidda amniga iyo sidoo kale ka shaqeynta soo celinta bilicda magaalada waxa uu sheegay in ay dadka iyagu ganacsiyada iyo guryaha kuleh hareeraha wadooyinka ee sharci darada ah loogu baaqayo inay halkaasi sida ugu dhaqsiyaha badan uga guuraan haddii kale howlgalladan ay saameyn doonaan caawa ee maamulka gobolka banaadir qaybihiisa kala gedisan uu hogaaminayo ee guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waxa ay soo kormeereen howlgal ballaaran oo ka socda degmada kaaraan ee gobolkan banaadir taasoo ku aadan burburinta goobaha sida sharci darrada ah loo dhistay ee waddooyinka waaweyn ee degmada kaaraan ku yaalla caawa waxa uu ka bilowday laamigan weyn ee ku imaada suuqa weyn ee degmada kaaraan ee horumara saldhigga degmada kaaraan taasoo waxaa kala gedisan ee, gaadiidka waaxda nadaafadda iyo dhammaan guddoomiyaasha degmooyinka ee deriska la ah ee degmadan kaaraan ay markaasi isugu tageen si loo burburin lahaa ee, dhammaan goobaha sida sharci darrada ah loogu dhistay mashabiyeediga horey maamulka gobolka banaadir wuxuu u fulinayay howlgallo ku aadan ee burburinta goobaha sida sharci darrada loo dhistay iyo bilic soo celinta ee magaalada muqdisho tanna waxa ay qayb ka tahay howlgalladii hore u socday oo la dardargelinayo sida ee toddobaadkan shirkii uu shir guddoominayay guddoomiyaha gobolka banaadirba uu ku sheegay in ee, la dardargeliyo lagana shaqeeyo sugidda amniga iyo bilicda magaalada muqdisho iyo weliba burburinta goobaha sida sharci darrada ah loo dhistay qayb ka mid ah ayaa caawa ahayd howlgalladanna ee oo lagu burburinayo goobaha sharci darrada lagu dhistayna waa sii socon doonaa Ee, waxaan fariin u diraynaa ee, dadka ganacsatada ah ee iyagu sida sharci darrada ah ugu dhistay goobaha ganacsiga ee waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho in ay inta aan la soo gaarin ay goobahooda ganacsiga ay ka qaataan horena fariin noocaan oo kale ah loo diray haddii howlgalka uu ku yimaadana ay mutaysan doonaan in laga burburiyo goobaha sida sharci darrada ah ee u dhisteen Ee, sidoo kale ee, dadka ee, xaafadaha magaalada muqdisho guryaha sida sharci darrada ah u dhista ee waddooyinka soo gala iyaguna fariintaa la mid ayaan u diraynaa howlgallada ee lagu burburinayo goobaha sida sharci darrada ah loo dhista haddii ay noqon lahayd goobaha ganacsiga iyo haddii ay noqon lahayd guryaha sida sharci darrada ah loo dhistay intaba way sii socon doontaa iyadoo sidoo kale bilicda iyo sidoo kale nadaafaddana ay howlgalladan la socon doonaan dhowaan ayay ahayd markii shir looga hadlaya amniga oo ka dhacay degmada kaaraan ee magaalada muqdisho lagu go-aamiyey in la bilaabo howlgallo lagu sugayo amniga sidoo kalena lagu soo celinayo bilicda caasimada oo u muuqaday in ay hadda yihiin kuwo bilowday waxaa magaalada muqdisho kulan ku yeeshay guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee guddiga hirgelinta doorashooyinka maamul goboleedyada iyo guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka iyo deeqbixiyaasha beesha caalamka kulankaasi ayaa looga hadlay howlaha la xiriira ambaqaadka doorashada iyo sidoo kale ilaa iyo hadda xubnaha doorashadooda la qabtay waxaana hoosta laga xariiqay in loo baahan yahay xaqiijinta hanaanka doorasho inuu noqdo mid laysku haleyn karo islamarkaana la aqbali karo guddiyada kala duwan ee doorashooyinka soomaaliya ayaa warbixin la xiriirta arrimaha doorashooyinka waxay siiyeen xubnaha beesha caalamka iyagoo u sheegay in doorashooyinka ay si wanaagsan u socdaan wakiilada beesha caalamka ayaa sidoo kale waxa ay ka hadleen cabashooyinka ka imaanaya doorashooyinka qaarkood waxaana ay guddiyada kala hadleen oo ay ku booriyeen in ay qabtaan doorashooyin loo siman yahay oo lagu kalsoonaan karo dalalka beesha caalamka ee taageero soomaaliya ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen kal hore cabashooyinka kasoo noqday doorashooyinka iyo sidoo kale waxaa loogu baaqay in doorashadu noqoto mid laysku haleyn karo ugu dambeyntiina tirada guud ee dhimashada ka dhalatay cudurka covid sagaaliyo toban ee gudaha dalka mareykanka ayaa kor u dhaaftay sideed boqol oo kun sida laga soo xigtay jaamacadda johns hopskin oo iyadu si dhow ula socota arrimaha la xiriira faafitaanka cudurka wararka ayaa intaasi ku daraya in qiyaastii afar boqol iyo konton kun oo dhimashada ka mid ah la diiwaan geliyey sanadkan labada kun kooiyo labaatanka dadka gudaha mareykanka ugu dhintay cudurka ayaa intooda badan ah kuwa aan qaadan tallaalka covid sagaaliyo toban daawooyinkiisa madaxweynaha mareykanka joe biden waxa uu bayaan uu soo saaray ku sheegay in iyada oo la xasuusanayo nolosha dadka ku dhintay cudurka haddana ay khasab tahay in tallaabooyin wax ku oola la qaado macluumaadka rasmiga ayaa muujinaya in qofka aan qaadan tallaalka covid sagaaliyo toban halista uugu jiro inuu cudurka u geeriyoodo afar iyo toban mar ka badan kan qaatay